Agabkan oo isugu jira kuwa nadaafadda iyo caagado ay biyaha ku shubtaan maadaama ay yihiin dad isugu jira barakacayaal iyo danyar ku nool degmada Weliweyn ee gobolka Shabeellaha Hoose, kuwaas oo u baahnaa, iyadoona goobta lagu qaybinayay ay goobjoog ahaayeen maamulka degmada. Hay'adda Ihsan Foundation ayaa agabyadan u qaybisay dadkan danyarta ah oo inta badan taageera bulshada tabaaleysan. Gudoomiye ku-xigeenka qorsheynta degmada Weliweyn Yuusuf Cali Bulaale oo ugu horeyn ka hadlay goobta ayaa u mahadceliyay hay'adda Ihsan oo agabkan bulshada soo gaarsiisay.
hay-adda alixsaan foundation ayaa meeshan u deertay ee deeqyar oo aan ka filnayn dadka barakacayaalka oo bilow fayla ah marka ma rajayaan iyo idoo kale nafkiyo inay isdaydaan maylan baahanyaa wadankan may ku jira abaar iyo biyo la'aan iyo in sheekada ee abaar iyo biyo la'aan iyo may jiraan iyo iyo xoogaa waxyar oo dadka dhibaa isu qabaan maa rabnaa insha allah in hay-adoo kale isdaydaan si tan oo kale bilow fayla waaye jirgaami iyo saabuun iyo in sheekada iyo baaldiyaal iyo qaybin geega marka iyadoo kale maanka baagan insha allah in sidaan sii fadhilna in sheenaan gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada ee degmada Weliweyn Cumar Cusmaan Aadan ayaa dhankiisa ka hadlay salaam raadaha dhammaan oo gargaarka qaybahooda kala duwan ayaan baag meeshan ugu diraynaa degmada Weliweyn ee raad oo ihsaan ayaa maanta na soo gaarsiistay dadkan aan u jeediyay meesha maanta waxa aan ugu qaybinayn raadaha kale qaybahooda kala duwan inay iigin saas dadkan gurmud iyo gargaar ugu soo fidiyaan ayaan ka codsanaynaa wadankan abaar badanaa ka dhacday oo dabajoog ah biila-aan inay ka jirto ayaan sheegaynaa ummaddan bulshadan qofkii maanta wax usoo tari karo dal iyo dibid raadaha qaybahooda kala duwan ugu dambeyntii gudoomiye ku-xigeenka arrimaha siyaasadda ee degmada Weliweyn ayaa isna goobta hadallo ka jeediyay hay-adda alxisaan foundation ayaa waxaa soo gaarsiisay deeq ee dadka barakacyaasha ah deeqdaas iskugu jiro caagag oo labaatan la ah iyo jirgaamin iyo maxaa iyo baaldiyo iyo saabuun iyo oomo sidaas darteed hay-adda alxisaan ugu mahadcelinaynaa deeqda ay soo gaarsiisay dadka barakacyaasha ah sidoo kale waxaan halkan ugu baaqaynaa hay-adaha kale inay dadkan deeq ay soo gaarsiiso waxaa lagu jiraa xilli jilaal ah sidoo kale dadka waxaa dadka tuulooyinka waxaa jiro biyo la-aan abaaraa jirto marka hay-adaha waxaan leenahay anagoo afka maamulka khaasatan gudoomiyaha degmada mudane cabdiqaadir afkiisa aan ku hadlayo waxaan rabnaa inay hay-adaha kala duwan inay soo gaarsiiyaan degmada Weliweyn